bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkorona dhegaystayaal waxaa ka mid ah ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay shabeellaha dhexe wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo maanta ka qayb galay daafurka shirka greenwall oo ka shaqaysa horumarinta caafimaadka beeraha iyo dhirtaas oo xarun ka furatay magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tacsiis maxamed xasan laftigareen oo magacaabay guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidamada haramacas oo gaaray baraawe warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu eebn u qadaro wasiirka arrimaha dibadda dalka iiraan oo beeniyey inuu wadahadal dhex maray trump iyo madaxda dalka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorka horona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan qaar ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay shabeellaha dhexe sumeeyo daahira ayaa inoo faahfaahinaysa ciidanka kumaandooska danab ee ka tirsan xooga dalka soomaaliyeed ayaa maanta howlgallo militari oo qorshaysan waxa ay ka wadaan deegaano hoostaga deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay xoojinta amniga iyo ka hortaga weeraro ay maleegayaan kooxda al-shabaab wararka laga helayo goobaha howlgallada ayaa sheegaya in ciidamada danab ay dhaqdhaqaaqyo ballaaran ka sameynayaan dhulka hoodka ah iyo tuulooyinka ku dhow xawaadley halkaasoo la tuhunsan yahay in ay ku dhuumaaleysanayaan xubno ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan militariga ayaa tilmaamay in howlgalka uu yahay mid si gaar ah diiradda u saaraya burburinta fariisimaha iyo marinada ay kooxdaasi u adeegsato abaabulka weerarada inta lagu guda jiro howlgalka ciidamada ayaa la sheegay inay sameynayaan baaritaano iyo xaqiijin amni oo lagu hubinayo dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka si looga hortago weeraro qarxyo ah iyo kuwa gaadmo ah sidoo kale ciidamada ayaa isku dayaya inay sugaan amniga wadooyinka muhiimka ah ee isku xira deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadka deegaanka xawaadley iyo tuulooyinka ku dhow ayaa sheegay inay arkeen dhaqdhaqaaq ciidan oo aan caadi ahayn taas oo muujinaysa sida dowladda ay uga go-an tahay xoojinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sidoo kale tilmaamay in howlgalladan ay kor u qaadayaan dareenka amni inkastoo ay jiraan cabsi la xiriirta suuragalnimada in iska hor imaadyo ay dhacaan howlgalladan ayaana qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee dowlada soomaaliya ay ku dooneyso inay dib ugu soo celiso amniga guud ee dalka gaar ahaan gobolada ay weli ku jiraan amaba ay ka jiraan falalka amni daro ay fuliyaan kooxda al-shabaab ugu dambeyn saraakiisha ciidamada ayaa ballan qaaday in howlgalladu ay sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo xasilooni buuxda iyo ciribtirka khatar kasta oo ka imaan karta kooxda al-shabaab wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay daafurka shirka greenwall oo ka shaqaysa horumarinta caafimaadka beeraha iyo dhirta taas oo xarun ka furtay magaalada muqdisho cabdirashiid maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo diray waxaa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah looga daafuray shirkadda greenwall oo caan ku ah soo saarista daawooyinka dabiiciga ah oo laga sameeyo dhirta iyo bacriminta taasi oo loogu talagalay beeraha shirkaddan ayaa ah mid caalami ah waxaana ka shaqaysaa horumarinta caafimaadka dhirta iyo kobcinta waxsoosaarka beeraha wasiira dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya mudane asad cabdirasaaq iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha waxsoosaarka beeraha aqoon-yahano madaxda shirkadda greenwall iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay daafurka shirkaddan madasha daafurka ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay shirkadda greenwall ku soo kordhin doonto waxsoosaarka beeraha horumarinta caafimaadka dhirta iyo beeraha iyo kobcinta waxsoosaarka gudaha si looga maarmo ku-tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno mursal xaashi geelle oo ah wakiilka soomaaliya ee shirkadda greenwall ayaa ugureyn ka hadlay madashan waxaana uu sheegay in shirkadda ka qayb qaadan doonto kobcinta waxsoosaarka beeraha iyo caafimaadka dhirta shirkaddan waa ku cusub tahay waddanka laakiin lastii tree four months waxaan ka shaqaynaynay shirkaddaani siday waddanka shareecaddeeda iyo sanballadeeda iyo beeralayda iyo meel walba aan u gaarsiin lahayn wadanka ilaa geeska gees si ay dadku u dareemaan ama u bartaan productigan wasaaraddu ay soo saarto oo ah productii caalamkao dhan hadda ka shaqeeya africa markii la yidhaahdo libiya maahane waddan aysan ka shaqayn ma leh waa ka xunnahay madaxda shirkadaha waddammada kale annaga duruufaha iyagaas ka gaara laakiin madaxweyneyaasha ayaa sirmonayaasha oo shirkaddan madaxweyneyaasha ayaa fura sida madaxweynaha uganda sermonigii markii laga suubinayay madaxweynaha uhuru kenyatta museveni madaxweynaha sambiya kan south africa waa shirkad aada u ballaaran oo caana oo warshadaha dadkii organic fertilizerka markaan ka hadlo kambaniyadii lahaa oo waddamadii lahaa fertilizerka oo yureeyada ama kimikaalka markii ay arkeen especially labadaa waddamadaas aan idiin sheegayo waxay ka joojiyeen in loo kali loo isticmaalo daawadii kimikalka ahayd master bruce hawaag oo ah madaxa greenwall ee qaaradda afrika ee dhankiisa tilmaamay in shirkaddu ay ka jawaabi doonto baahayaha bulshada soomaaliyeed ee ku aadan daawooyinka dabiiciga ah iyo bacriminta beeraha taasi oo kor u qaadi doonta waxsaarka beeraha iyo nolosha dadka And today is the date officially for our Greenwood Somali branch launching. And those days happens, uh, we want to appreciate the great support from uh, different people, uh, especially Mr. Musa. Thank you. And then also my colleagues from different regions, like from Ivory Coast, from South Africa, ugu dambayn madashan waxaa soo xidhay wasiira dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya mudane asad cabdirasaaq waxaana u bogaadiyey ganacsada soomaaliyeed ee go'aansaday in shirkaddan ay keenaan soomaaliya islamarkaana ka qayb qaadato horumarintii caafimaadka dhirta iyo beeraha greenwall soomaaliya qaybta beeraha kaga aadan haddaan aan wax yar ka idhaahdo productyada kala duwan ee gabadhu hadda inoo sharxaysay waxay ahaayeen human health caafimaadka dadka laakiin wasaaradda beeraha waxaan isha ku haynaa annagu soyal health caafimaadka carrada oo qayb weynka ah oo human healthiga wuxuu ku xidhan yahay soyal healthiga because dadku wuxuu cunayaa waxa beerta ka soo go'a madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magacaabay guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax muumin ayaanoo faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi xilli uu taagan yahay khilaaf culus oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay shuceyb nuur xuseen iyadoona la faray inuu si degdeg ah u howlgalo islamarkaana uu gudagalo waajibaadka shaqo ee loo egmaday ujeeddada dhismaha guddigan ayaa ah inuu si gaar ah uga shaqeeyo doorashada golaha wakiilada koonfur galbeed iyo midda madaxweynaha oo haatan muran uu ka taagan yahay iskuna hayaan maamulka laftigareen iyo mucaaradka koonfur galbeed oo garab ka helaya dowladda dhexe afhayeenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan ayaa si kooban faahfaahin uga bixiyey wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed looguna magacaabay guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeedda
qodobka koowaad magacaabid guddi laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha maaj labada kun lix iyo labaatanka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxa uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida ku xusan magacyadooda magacyadan hoos ku xusan lambar kow shuceyb nuur xuseen guddoomiye lambar labo cabdullaahi xuseen cusmaan guddoomiye ku-xigeen lambar saddex faysal maxamed isaaq xog haye lambar afar ibraahim isxaaq xasan xubin lambar shan maaxi cusmaan cali xubin lambar lix cabdiraxmaan cabdiqaadir maxamed xubin lambar toddobo fardowsa maxamed ismaaciil xubin lambar sideed cismaan jaylaani aawow xubin lambar sagaal cabdiraxmaan maxamed ibraahim sidoo kale xubin qodobka xeerkan waxaa uu dhaqan gelayaa xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuuna saxiixay wabilahi towfiiq tallaabadan ayaa aada ugu sii daraysay xiisadda labada dhinac ee isku rogtay gacanka hadalka waxaana hadda ay u muuqataa in laftigreen uu hadda u bareeray in doorasho iskiis ah uu ku qabsado magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah gobolka baay isagoo qaaday waddadii axmed madoobe oo horey doorasho gaar ah ugu qabsaday kismaayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay waxay ku dhawaaqday inuusan sharciyada haysan laftigreen iyadoona fartay dhammaan maamulka heer degmo iyo heer gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed inay sii wataan gudashada xilalkooda sida ay yihiin inta laga helayo madaxweynaha sharciga ah ee bedeli lahaa laftigreen wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa iyadu soo saartay qoraalkaas iyadoona ku sheegtay muhiimadda ay tahay in laga hortago firaaq maamul oo ku imaan karaa heer gobor iyo heer degmo si kastaba xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloolsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa maraya meel xasaasi ah iyadoona ciidamo kala taabacsan labada dhinac ay isku hor fadhiyaan ama ay isfarsaareen gudaha maamulkaasi taliyaha ciidamada haramcadda ayaa gaaray degmada baraawe cismaan aweys ayaa inoo eegayaa taliyaha ciidanka haramcad dhamme cabdixakiin ceeldheer ayaa gaaray maantay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay dhowaan si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in safarka taliyaha uu la xidhiidha dardargelinta howlaha amniga iyo xoojinta howlgallada ka socda gobolka sidoo kale taliya cabdixakiin ayaa durbo kormeer ku tegay taliska cusub ee ciidanka haramcad ee beeska baraaw halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen taliya ku-xigeenka haramcad abaanduulaha ciidanka iyo taliyaha ururka koowaad ee guutada haramcada intaasi kadib taliyaha ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka isagoo halkaasi kula dardaarmay askarta kuna adkeeyey xoojinta amniga feejignaanta joogtada ah iyo dardargerinta howlaha sugidda nabadda magaalada baraawe iyo deegaanada ku xidhan ciidamadan ayaa dhowaan dowladdu waxa ay khamiistii diyaarado ku geysay gudaha magaalada baraawe iyada oo kadib ciidankii koonfur galbeed ay ka baxeen magaalada kuwaas oo qaarkood doonyo ku tegay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland xiisadda u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo beedhabo ayaa u muuqata mid sii cakirmaysa waxaana labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedaa dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa ku soo aadayo iyada oo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen uu ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka maamulkaas xilli lagu murunsan yahay sida loo wajahayo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya halkaa aad naga dhegaysaneysaan waa areydi ujoor markana warka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa hadda shaaca ka qaaday in ay jiraan wadahadallo wax ku ool ah oo ku saabsan hal dhammaystiran oo gebi ahaanba lagu soo afjarayo dagaalka ka socda bariga dhexe wuxuu sidoo kale sheegay inuu dib u dhigay dhammaan weeraradii milatari ee lagu beegsan lahaa xarumaha korontada iyo kaabayaasha tamarta ee yaraan muddo shan maalmood ah qoraal uu ku daabacay bartiisa throat social ayuu wuxuu ku yidhi waxaan ku faraxsanahay inaan sheego in maraykanka iyo iraan ay labadii maalin ee lasoo dhaafay yeesheen wadahadal aada u fiican oo wax ku ool ah kuwaas oo la xiriira hal dhammaystiran oo gebi ahaanba lagu soo afjari karo colaadaha bariga dhexe ka taagan wuxuu intaa ku daray anigoo ku salaynaya qaabka iyo codka wadahadalka oo sii socon doona waxaan farayaa wasaaradda difaaca in ay dib u dhigto dhammaan weerarada militari ee lagu qaadi lahaa xarumaha korontada iyo kaabayaasha tamarta iiraan muddo shan maalmood ah iyadoo oo ku xiran iyadoo oo ku xiran guusha wadahadalka iyo kulamada socda hase ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa lagu caddeeyey inaysan jirin wax wadahadal ah hase ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegtay waxaa lagu caddeeyey inaysan jirin wax wadahadal ah oo u socda iiraan iyo maraykanka kadib markii trump uu sheegay labadii maalin ee u dambeysay inay dhaceen wadahadallo wax ku ool ah sida ay baahisay aljaziira war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in hadallada trump ay ujeedkoodu yihiin in qiimaha tamarta hoos loo dhigo islamarkaana uu waqti u helay qorshihiisa militari kaalada wararka iiraan loo yaqaano fars ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan dowladda iiraan oo ka falceliyey hadalkii trump dhegaystayaal warwixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaaray waa naga intaa dib warka iyaga seeganaa wax dib ugu daalaa karaan barta aynu facebook kuleynahay radio joor warkaa waxaa idin socodsiinaya anigu cabdiqaadir maxamed yamaana waxaa soo saaray caliika bin caliika farsamadana whatsappka sidaas iyo nabadgelyo